sabuuraddii boqol afartan iyo koowaad rabbiyow adigaan kuu qayshaday haddaba ii soo dhaqso oo markaan kuu qayshado codkayga dhegta u dhig baryootankaygu ha noqda sida foox hortaada la dhigay oo gacmo koruqaadidayduna ha noqota sida allabariga fiidnimo rabbiyow afkayga waardiyo hor jooji oo albaabka bushimahaygana dhowr qalbigayga ha u duwin wax shar ah yaanu falliimo xumaan ah la gelin dadka xumaanta ka shaqeeya oo yaanan wax ka cunin waxyaalahooda macaan kan xaqa ahu ha i dilo raxmad bay ii ahaan doontaa oo ha ii canaanto waxay ii noqon doontaa sida saliid madaxa lagu shubto madaxayguna yaanu diidin waayo xataa intay sharkooda ku sii jiraan ayaan tukashadayda ka geesta ah sii wadaa xaakiinadoodii waxaa lagu tuuray dhagaxa dhinacyadiisa oo iyagu waxay maqli doonaan erayadayda waayo way macaan yihiin sida markii beerta la qodo oo dhulka la jeexo ayaa lafahayagii ugu firirsan yihiin shii'ool afkiisa waayo ilaahow sayidow indhahaygu xaggaagay ku soo jeedaan oo adigaan isku kaa halleeyaa haddaba naftayda ha dayrin iga dhowr dabinka ay ii dhigeen iyo siriiqda ay xumaanfalayaashu qooleen kuwa sharka lahu ha ku dhex dhaceen shabagyadooda markaan anigu ka baxsado